xiliga gobolada qaar ee dalka soomaaliya iyo ku dararan dagaal beeleedyadan xoogan oo andhahayay dad walaale oo wada degawa iyo qaar diris eh iyo weliba haweenka soomaaliyeed iyo hasaarena baaqnabadeeda jijirayda oo kudhihi magaalada muqdisho weliba haweenka soomaaliyeed iyo siwada jir ee baaqnabadeedan ka dareena dadka ka dagaalamaya qeybo kumid ee gobolada dalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka iyo arrimaha horumarinta qoyska xukuumadda federaalk soomaaliya xanaan cabdicasiis weliba warbaahinta la wadaagtay warqado qorna ay tii baaqiyo hasaareen kulan ay isugu yimaadeen haweenka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan sida haweenka ururada bulshada rayidka haweenka gobolka banaadir haweenka siyaasiyiinta gabdhaha ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada oo ay martigelinayso wasaaradda qoyska iyo horumarinta xaquuqul insaanka ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay halkan kusoo gudbinays waxay halkan kusoo gudbinayaan baaq nabadeed haweenka soomaaliyeed waxay ka xun yihiin colaadaha iyo beegsiga ka baxsan shareecadda islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed ee kasoo cusbaanaaday qeybo ka mid ah dalka waxay u baaq waxay ku baaqayaan in la joojiyo colaada colaadaha u dhaxeeya dadka wada dhashay beegsiga iyo barakicinta shacabka maatada ah ee sababay khasaaraha baaxada leh baaxadda leh ee isugu jiraan dhimasho dhaawac iyo barakac haweenka soomaaliyeed waxay ka codsanayaan odayaasha dhaqanka culimowdiinka dhallinyarada inay ka qeyb noqdaan hanaanka geedi socodka nabadeynta dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya degaano ka mid ah dalka maadaama dhibaatada ugu weyn ay soo gaarayso hooyo soomaaliyeed oo ku weynayso ilmaheeda walaalaheeda walaalkeed iyo sayeedaba sidaa daraaddeedna aan loo dulqaadan doonin in dagaal sokeeya ka dhaca dalka waxaan ka dalbanaynaa laamaha dowladda qaybahooda kala duwan ee ay qusayso arrinkan in si dhib ah si dhab ah ugu soo baxaan degaamada ay ka jiraan colaadaha sida ugu dhaqsaha badan loo geeyo ciidamo amniga si loo kala dhex galo dadka walaalaha ah ee fidnadu dhex taalo iyo in amniga goobaha ay colaaduhu ka socdaan la sugo si loo kala qaado maleeshiyaadka hubeysan ee isku hor fadhiya goobahaasi iyo in ay ku soo dabaalaan saraynta sharciga nabadda iyo kala dambeynta haweenka soomaaliyeed waxay ugu baaqayaan dhinacyada walaalaha ah ee ku dagaalamaya qeybaha ka mid ah dalka in dagaalka ay shuruud la-aan joojiyaan miiska wadahadalka lagu xaliyo wax walba oo khilaaf keeni kara islamarkaana la ilaaliyo xuquuqda dadka girmageydada ugu dambeyn haweenka soomaaliyeed waxay allah subxaanahu wa tacaala ka baryayaan in naxariista janno ka waraabiyo dhammaan inta ku dhimatay dagaalada dhacay inta dhaawacana inuu ilaahay noo boogadhayo welihii inka dembi ee sanadkan iyo waliba qeybo kumud ee gobolada dalka ka baadaay walaadahan dhexeeyay qabiilo soomaaliyeed oo walaale